بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل كي شناد أيان كل حجرني قيبتي آداب الطالب في حياته العلمية فصل كان آدو ديري هاي سوشة كلمك الله أيضا آدو ديري هاي إلى يعني تضبي طبعا قضب عمله كينا يا مصنف كان أركض دونه يعني كبر الهمة أن كسب بحنا في العلم وقدبك الكوبادة كان لباد النهمة في الطلب كان لباد أه كان سدحاد الرحلة للطلب أه علم إن لورته كان أفراد وحفظ العلم بالكتابة إن علم القرآن لقو إلاليه إيه كان شناد حفظ الرعاية يعني بالعمل علم قلفتيس إلالين لا إلالية رعاية العلم بالعمل إن قفه كعمل فله تلحاد وآه تعاهد المحفوظات إن قفك وحيالها محفوظات كلها بلابتو وكع العلية الأمانة العلمية مثل تضبات lagaga baahan yahay amaanada qofka talib ilmiga ah ee amaana ilmiga inuu ilaaliyo sideedad jannatu talib ilmi kaashanka waxa uu ka dhiganayo ardayga oo wuxuusan aqoonin inuu yiraahdo anigu ma aqaano ee kan sagaalaad inuu qofku waqtiga ilaaliyo ayaa loo jeedaa waqtigiisa uu ilaaliyo oo al muhaafadatu ala رأس مالك بو كدهيا waa waqtigaaga iyo umrigaaga ilaalintiisi oo ka faa'iideysato kan tobnaad wuxuu leeyahay waa ijmaamu nafsi yaani marmar inay naftu talab ilmi saa ugu jirta marmar yar xoogaa istiraaxa yar inuu qofku helo oo raaxaysto oo xoogaa nasasho uu helo kan ee koowi tobnaad wuxuu leeyahay waa qiraa'atu at-tasxiix wa ad-dabdi qofka inuu maaragtay waxyaalaha tasxiixa iyo xifdiga iyo qiraa'adaas inuu ka hadlo kan labiyo tobnaad jardu lmutawalaat in arday laga doonayo kutubta dheerdheer akhrintooda iyo mutaalacadoodii oo akhriyo kan saddexiyo tobnaad xusn su-aal su-aasha ardayga inay su-aal fiican tahay kan afariyo tobnaad inuu munaadara sameeyo bilaa mumaaraad muran la'aan inuu maartay masaa'il cilmiya la kala faa'iideysto munaadara kan shan iyo tobnaad waa mudaakarat alcilmi cilmiga in ardayda isla mudaakarayso la isla akhriyo oo muraajaca lagu sameeyo oo ayuu kaga warrami kan kan lix iyo tobnaad waxa weeyaan inuu ardaygu ku noolaado yacni maaragtay kitaabka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo culumteeda dhexdooda inuu ku noolaado yaani talib ilmi yaishu bayna alkitabi wa sunnati wa ulumiha buu dhahaya kan tadbitubnaada ugu dambeeyo xumsanif kuleeyahay waxa weeye istikmaalu adawati kulli fannin fan kasta kulligi inuu qofka adawaadkiisi kaamil yeesho qalabkiisa inuu dhameystirto marka waa fasal aad u qiimo badan weeye fasal aad u qiimo badan weeyaan هذا كبر الهمة أين كل حجرنا ويا قال المصنف رحمه الله فيا طالب العلم كالعلم طلب يو أرسم لنفسك كبر الهمة أرسم لنفسك نفت هذا يعني أجح وأقر وعلى مذيه كله أسكوذ مدوي نفت هذا وحد أقر تايد أجح هذا كبر الهمة himadaada weynankeeda nin himo weyn inaad tahay meel sare tiigsanay walaa tanfalit minhu kibaru himmadaasna ha ka baxsan ha ka bixin yani markaa naftaada u jidayso shayga aad naftaada u jidayso kibar alhimmi yani himada ahi ha ka laaban sida uu maaragtay naftaada ugu jidayso ugu socobo ku leeyahay ha ka laabanay waqad awmaa asharcu ilayha وقد أومأ أو إشاري الشرع شرعي شرعة الإسلام كا إليها إلى كبر, إلى كبر الهمة همة سرين تيدا way ishaartay shareecadeenna ishaartay sharcigeenna ishaaray muxuu ku ishaaray fii fiqhiyaatin tulaabisu xayaatak fiqhi oo tulaabisu dhex gelayo oo dheehayo xayaataka noloshaada yacni fiqhi oo mar walba noloshaada kula kulmayo ayay maaragtay shareecadeenna ishaartay kibarulhimma kibarulhimma sidaasay u ishaarta weeyaan maxaa marka ay u ishaarta fiqhiyaadkaasi litakuuna inaad sharciga muxuu u ishaaray fiqhiyaadkaas naftaada dhex gelaya oo maarata dheehayahay litakuuna inaad ahaato daa'iman weligaaba inaad noqoto calaa yaqadatin min ikhtinaamiha baraarug dushii mid ku sugan yaqada oo aad ku baraarugsan tahay min ikhtinaamiha ka faa'iidaysashadeeda arintaa sharciga u ishaaro fiqhiyaadkaas ama kibarulhimma ka faa'iidaysigeedii ayuu maaragtay inaad ahaato daa'iman mid ku baraarugsan inaad tahay ka faa'iidaysigii mid ku baraarugsan inaad tahay wa minhaa waxaa ka mid ah waxyaalaha fiqhiyaadka ahoo naftaada taabanayahay ibaaxatu tayamumi booraysiga ama gegabaysi hadba wixii la yidhaahdaba bannayntiisii la banneeyo lilmukallafi qofka baaliq ahoo caaqilka ah mukallafka ahee mas-uuliyadda iyo waajibaadka la saaray in banaynta loo baneeyey cinda faqdi ilmaa'i biyo markii oo waayo haddaa biyo weydo aad ku weysaysato so laguma banaynin inaad booraysato waman lam yajid maa an tayamama biturbi bay dhahan ciiddaada caradaasa ku gabaysanaysaa wajucilat liya alardu masjidan wa tahuura oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ardadii masjid iyo meel aan ku tahaaro qaataa la iiga dhigay ayaa loo yeelay marka allahna wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan ayiban marka qofka hadduu biyo waayo waxaa la rabaa inuu booraysto marka maadaama booraysigii yani qofka loo baneeyey ayuu leeyahay yani waxaa ka mida ibaaxatu tayamumi lilmukallafi cinda faqdi ilmaay markuu biyo waayo qofka mukallafka ahi tayamumka loo baneeyey baa ka mid ah wa cadamu ilsaamihi ku waajibintiisa la'aanteeda oo aan lagu waajibinin biqabuulihi hibati thamani ilmaa'i lilwuduu'i waajibna aysan ku ahayn biqabuuli hibati thamani ilmaa'i biyaha yacni lacagtoodii lagu gadan lahaa hibaynta loo hibeeyo oo qofka ha la siiyo inuu hibadaas aqbalo inaysan waajib ku ahayn yani taasaa lagu baneeyey maxaana uusan u aqbalaynin lilwuduu'i liajli lwuduu'i waysaqaad dartii yani qofa waxaad u baahatay biyaad weyday waysaqaad baad rabtaa qofaa biyo haysto qofkiibaa marka ama biyihii waa la gadaya lacagna ma haysatid aa ku gadato biyihii baa la iibinaya lacagaa ku gadata ma haysatid weysadiina dee waxaad og tahay qofka awoodi karo qaadirka inuu weysaysto waa laga rabaa oo biyaha ku weysaysto iyadoo biyo yaallaana tayamum hadduusan cudur kuu geynin lama aado lama tayamunto biyihii ma helaysid ilaa inaad iibsata mooye qofaa inta kuu yimid buu ku yidhi ho lacagtan ku gado biyaha kusoo iibso yani maadada masaaishay fiqiga ka hadlaan inaad aqbasho iyo inaad faraha ka qaado oo tiraahdo maya waa iska booraysanaha intaan aniga yani maaragtay aad abaal igu sheegan lahayd waa taymumanaya haddii sidaa aad tiraahdo ilaa wa ilaa ninkaan hibadiisii aqbal laguguma waajibinayo inta hibadiisa faraha ka qaado waa iska booraysanaysa sababtuna waa maxay lima fii dalika min alminnati lima fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxa ku suganoo min alminnati galladaysi ah allatii galladii tanaalu gaarayso min alhimmati himadii aad lahayd hima alcaaliya iyo kibarulhimigaadii yani kibarulhimahaadii ay ka gaarayso manaalan meel fog ay ka gaarayso yani himadii aad lahayd bay hoos soo dhigaysaa maxaa qof dadka u baahana beri noqonaysa wacalaa haada faqis buu yidhi warkaasaan kuu soo sheegay marka kaga qiyaas qaado wallaahu aclam ilaahay baana ogaansho badan waxa walba garanaya masalada marka musanifku yani wuxuu kaga hadlayaa weli waxaan ku jirnaa kibarulhimma marka hore naftaada kibarulhimma u jeex oo khad ay marta ka dhigo hana ka gadaal dib ha uga dhicin yani yaysan niyadaada isbedelin inay sii kor noqoto mooye marna yaysan hoos u dhicin marka waxyaalaha culuwul himma kamid ah waxa weeye inaadan u baahanin lima fi aydi an-nas dadka gacantooda waxa ku jira inaadan u baahan culuwul himmi kamid ah bani aadamka inaad ka kaaftoon tahay oo aanad u baahanin ayaa la rabaa maxaa yeelay qofka bani aadamka marka u baahato manno kugu yeelanaya qofka manno kugu yeeshana yaani raqabadaada mid milkiyo noqonaya waa ka xishoonaysa yaani soo lama yiraahdo markuu qofku wax ku galo af wax wax af wax qonay xishoo soo lama yiraahdo duxooga ku siiyo ka xishoonaysa waxa la dhahay ninkan waa ina qadarisan arka sida darteed lama rabo ha ka qaadanin hatta ninna yaan qofna kugu yeelanin qofna yuusu kugu yeelanin شيخ ابن عثيمين وحوليه رحمة الله عليه من علو الهمة وحكمده ألا تكون متشوفا لما في أيدي الناس تتكى دعمه ذو حكو جراهي إن هذا من وهن قلتاقو في رياء هذا النقرين علو لما كمته لأنك إذا تشوفت ومن الناس عليك مركا دتك وحوضتا معضوت رادسه ودتك انت وحكو سيان كووقا لذيستان ملكوك أذيكم ملكنا ينغفك وحكو سيادوكم ملكنا لأن المنة ملك للرقبة في الواقع ساسو أرناي maxay yeelay manada iyo galadaysigu waa qof adiga ku milkiyo adoon aad noqotay oo kala weeya markaas uu loo wactaaka insaanun qirshan hadoo hal qirshi ku siiyo yaani halalaadka ama qirshiga ama lacag wax yar oo macna lahayn hadoo ku siiyo la wajada anna yadahu a'la min yadik gacantiisa inay gacantaada ka sarreyso adna hoos dhigata sooma sansaanu ku sii gacantaada hoosasatiisa sarreyso إن قعنتي سريسبوا أركيابون كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى حديث كاس بخاري مسلم بويسو سارني النسائي سيدو محقق انه قراي يعني مارتي ابن عمر انا حديث النبي كورنا اليد العليا قعنت سريساهي خير من اليد السفلى اليد العد اليد العليا والمعطيه مد وحديبته ويا اليد السفلى انا الاخذه لدي مد قادنيسو marka mar walba taas sarreyso soomana kuma yeelanayo marka marka mas'alada marka tayammumku wuxuu soo galiyay wuxuu leeyahay sanadku markuu ka hadlay Sheikh Ibn Uthaymeen idha kana al-insanu 'adima al-ma'i wuxuu leeyahay insaanku haduu biyo waayo wa wahaba lahu al-ma'a biyahan oo u hibeeyo ama wa wahiba lahu al-ma'u biyaha loo hibeeyo lam yalzamhu qabuluhu biyaha loo hibeeyo qaada leeyahay biyaha laftoodii inuu qaato kuma laazimayso waajib kuma ah iska deyn kara bal yacdil ila tayammum biyaha hoobu ku yiri bari waxa dhici karta sutay maalinta biyaha aad la ay sutaan ku siiyay ma inuu ku yiraahdo maalinta biyaha la ay sutaan biyo ku siiyay manadaas inaan lagu yeelanin bal yacdil ila tayammum wuxuu leexanaya booraysigii khawfan min alminnati galad asoo ka baqaayo maca anna alwudu'a bilmaa'i fardun lilqadiri alayhi ayada weysaqaadka biyaha lagu weysaysto ay qofka awoodi karaahay ay waajib ku tahay lidalika farqa alfuqaha rahimahumullah fuqahadi way kala saareen waxay yiraahdeen bayna an tajida man yabiihu wa man yahdihi waxay kala saareen qof ku hibeynay iyo qof kaaga qof iibsanay labadaas ay kala saareen ninna biyo haysta waa gadanaya ninna inuu ku hibeeyo raba keebaad sameynaysaa ma kan iibsanayaad ka gadaysaa mise kan ku hibeynaya ku siinayo yaad ka qaadani labadaasay maaragtay kala saareen faqaalu man yabiicuhu qofka gadayahay ishtar minhu isaga ka gado khawfan lian yani waxaa wujuuban baad uga gadanaysaa kan manadoo iska kun ku siin lahaa faraha ka qaad ka kaa gadanaya baad raacaysaa wuxuu leeyahay man yabiicuhu ishtar minhu ka iibso وجوبا واجب نمو وإنك كقدتوي لأنه لا منة له ما كو قال ذي سنكر قالتك قمية لنا لكن قفك كسيا وحو منه قمية لنكرا مركز إذا درت بمصنف كلية يعني فقيات كاس باوحة كجرة ونفت هذا تابانا يصير تيمم كاذي وسقات كاذي إن حتى من له قوية شو إما العالي وحياله هو صدقائي أي كم انتهي وحوي الوليبة يعني من ال... لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا يعني همة هذه السريسي هو سيؤدي سمركة بني آدم وقبعته النهمة في الطلب النهمة وحال إلى هذا ومن منان تقفك وعلمك أدج عليا وحال كما من يشيء صلى الله عليه qofka markuusan wax kala fiirinayno kan un kaliya u dhadhamayo ayaa la yidhaahdaa fulaan kanu kuma maniya annahmatu mamanaantii fi talabi ay fi talabi alcilmi cilmiga raadintiisa oo aad loo jeclaado oo qofku maaragtay shaqaf badan iyo xubbi oo u hayo ayuu meesha ka hadlaya idaa calimta haddaad ogaato ardayahu oo cilmiga raadinayaahi alkalimata hadalkii kelimadii almansuubata loo loo tiiriyo loo nisbeeyey ila alkhaliifati ar-rashidi khaliifati rashid ka ahaaye ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talibna aha kalimadii loo tiiriyo asaga yiri la yiri loo nisbeeyey hadii aad ogaatay oo maxay ahayd qiimatu kulli imri'in ma yuhsinu kalimadaas ali ibn abi talib loo nisbeeyay qiimatu kulli kulli imri'in qof kasta kulligi qiimihi qiimihiisu waxa weeye qadarka iyo sharaftu wuxuu ku leeyahay ma yuxsinuhu wuxuu hagaajiyo yaani qof walba waxa uu yaqaano ayuu ku amaanan yahay soo maaha maadadii aad taqaano oo si fiican u garanayso sul fiqriga si fiican u taqaana maahira ku tahay maarta luqadiiba si fiican u taqaana furuuqdeedii haday tahay naxwadii haday tahay sarfigii haday tahay balaaqadii haday tahay wixii lamid ka ah yaa taqaana markaas oo kale waa ku qofku faa'iq buu dadkii ku noqday وكو امانين لانه اتقانينيا وخيس وا سغيا و تدقيقينيا وين marka qiimatu kulli imri'in qof kasta kulligi qiimihiis wuxuu ku xiran yahay qiimaha iyo qadarka uu leeyahay ma yuxsinuhu waxa uu hagaajiyo yaan saas uu leeyahay markaas wuxuu yiri waqad qiila waxa la yiri Sheikh Bakar Baabahay rahmatullah alayhi laysa kalimatun ahadda ala talab al-ilm minha laysa kalimatun kalimat majirtu ahadda kaga boorinimo badan oo kaga tirtirsiin badan ala talab ilmi ilmiga raadintiisa oo la doono doonista ilmiga ah minha min tilka kalima kalimada ali ibn abi talib oo yiri qiimatu kulli mar'i ma yuhsinu mid kaga boorin badan ilmiga ah ma jirta buu leeyahay kalimad kaga boorin badan ma jirta buu ee fahdar marka ka iska ilaali ka digtoono غلط القائل midka oranayo khaladkiisi oo yiri ما ترك الأول للآخر ما ترك ما ينكتجين الأول ذاتك يهري للآخر ذاتك الدم وحبأ بمتجين من كيري قرد كيسسك إلالي كدكتونه وصوابه لكن هذا الكاس صواب كيس كيس سحظة إيه توصني وحوي كم يعني إنبضا أيو ترك الأول ذاتك يهري أي كتجين للآخر ذاتك الدم وقتجين كلمة أنا صحة tan hore sax ma aha buulay marka meeshan sanadka kalimada ali ibn abi talib ee qiimatu kulli mar'in ma yuhsinuhu waxa la gabay bay ku jirtay yaani maartay ay ka soo ikhtibaasay ee sheekh al-imam an-nawawi na kitabkiisa majmuu' sharh al-muhaddabka gabayadaas qayb kamid oo soo guurinaya markuu cilmiga iyo ahalkiisa uu ka hadlayo uu yiri mal fakhru illa li ahli al-ilm innahum ما الفخر يعني فانكم معها إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء كما يدعى أي كمدها وعلي لقسو قوري رضي الله عنه وعير ما الفخر فانكم معها فان بما بجربا إلا لأهل العلم أم بأسقنا هذه هذه عدو فان فان لذا يا أمان dadka ahli cilmiga iska leh buu illa li ahli ilmi maxay la innahum ayagu ala huda hanuun bay ku sugay innahum ba iska leh daruurat shicriya u jiideysa shadriga hore innahum ku agta wa innahum adoo yiro kala way ala huda da shadriga damba ka bilaabanay beedka way ala huda innahum ayagu ala huda hanuun bay ku dul sugan yihiin liman istahda qofka hanuun xaqooda u soo raadiya oo ka soo dalbana adillaa kuwa tusid badan way وتصيد بديه waxay leeyahay halkaas cilmi khayrkii hanuunka halkaas u jira dadka ahlu cilmiga marka faan iyo amaan oo dhanba dadka ahlu cilmiga iska leh markaas wuxuu raaciyay yaani wuxuu yiri aan yiri ala al-huda shadriga dambe liman istahda adillahu wa qadru kull imri'in ma kana yuhsinuhu baytka dambe wa qadru kull imri'in qof kasta kulligi qadarkiisa iyo sharaftiisa waxa way ma kana yuhsinuhu wixii oo hagaajiyo wixii oo hagaajiyo ayaa qofka sharaftiisuba ay tahay bay wanaagiisa u yahay wal jaahiluuna dadka juhaasha ahna li ahli ilmi a'daa a'daa li ahli ilmi dadka ahli ilmiga cadow u yihiin ninka jaahilka markastaba qofka caalimka ma jeclo weeyaan وقدر كل امرئ ما كان يحسنه محل شاهدك مركه وكاسوي يعني فقيمة كل الناس ما يحسنونه ونوالي لهذا يعني رساسه كلوين مركة هذا الكاس أي علي اللي قسوا قوريا كلمة داس مركة أو شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وكهد ليه كلمة داس ارتقدر كذي ليذه لهذا الكعلي بن أبي طالب وشيخنا كيني وكلمة جامعة بوليه laakiin waxa yaani saxiix ma ahan ulay ilmiga kelimada ma tusid badna maxaa yeelay wuxuu yiri waqad qila laysa kalimatu bu yiri sheekha oranay bakar ba oranay laysa kalimatu ahad ala talab alilm minha ma bajirta bu yiri mid kaga boorin badan xagga ilmiga sheekh ibn uthaymeen oo taaliqina wuxuu leeyahay hada alqil laysa bi saxiix hadalkaas wax ma ahan bu yiri laakiin waxa sax ah ashad kalimatin fi alhad ala talab alilm kalimat كان ugu boorinta badan cilmiga raadintiisa waxa weeye qowlullahi ta'ala qul hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun yarfa'u allahu alladheena aamanu minkum alladheena utul ilma darajat wa qawlu qawlu nabiy sallallahu alayhi wasallam man yurid allahu bihi khayran yafaqihu fi ad-din kalimaat kaas oo aayaadka iyo hadiista ayaa cilmiga dadka kaga boorin badan buu leeyahay waxa yeelay caalimku iyo jaahilku inay sisnayna aayad hore sheegi aayada dambana ilaahay darajaad inuu dadka ayuu muuminiinta wada sareeyaan hadana ahlu cilmiga ka sii sareeyaan ayuu tilmaamay tan kale xadiidku wuxuu tilmaamaya nabiyilaahi maxamed inuu yiri qofka ilaahay khair la doonaba ilaahay diinku fahamsiyaaba marka arimahaas yaani ku boorin badan ayuu leeyahay walidaalika waxa weeye yaani wuxuu leeyahay iyo hadalka uu nabigu yiri al ulamaa warathatu al anbiyaa حديث كاسنا وتسيا العلماء ورثة الأنبياء محايا الأنبياء ذا أي ذاتك علماء أنبياء ذي علمي قوذي بي دحلين علمي قوذي بي دحلين بكاسو النبي يقول وإن, وإن الأنبياء لم, يور لم, يور لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ, أخذ بحظ وافر حديث كاس إمام الترمذي غير كيف ورنا شيخ ناصر الدين الباني وتسعي حنايه يعني انبيada waxa laga xoolo laga ma dhaxlin dirham iyo diinaar toona laga ma dhaxlin waxay dadka dhaxashiyeen waa maxay waa cilmiga weeyaan qofka marka cilmigaas nasiib qayb ka qaata qayb weyn mid qaatay buu noqonayaa weeyaan kelimadaas sheekhu halkaas ku tacliiqiyay hadalkan kale oo musannifka uu yiri ee fahdar ghalat alqaa'ili ma taraka alawwal lilaakhiri صدح ما ترك الأول كلمة صواب ما هم بيه صوابك وحوي كم ترك الأول للآخر إلا يرهب كلمة هذه ما ترك ذلك ما هذا لما معنى بيه لنكرتها إن النافية نقطه إن استفامية نقطه لما أسمين نقنيسة هذه ما ذو نافيتها هي معنى هذا وحوي علم اللوغة ببتقين ضدك يخرى علمي قد أمست وحرم ملهوه سوماها ما ترك الأول للآخر شيئا وحي أقتقل لما أركويا هذا استفهامية تلاحظنا أي شيء ترك الأول للآخر بين غني استفهام معنى النفي يعني ما بقى تقين ودتك هرا هذه سلا اللي يرى هذا دتك هرا وحي علم أهاي دم بقاتي وحري ملها ونية جبوة دتك مركين النية جبيو أي إيمان يسوع علم لكفرستان محايل هذه قفك اللي يرى هذا يعني دتك كافر يا وحول بكل قد قاتي هذا محافة إذا مرك وحن علمي الرادين أيه ما بجاره أيه بدك وراء وضخاتي بابك مرك وحرية سيو مرك أوصل بابك أحر من كلمة داس ما إلا استعماله صح معه وين كم الاستعماله كم مرك الاستعماله قفك الرغبة قليس كم إم إم بدن أيه ترك الأول ودتك الرئية كتجين للآخر دتك الدماء وقتجين مرك اللي يراهله إم بدن بعلمي ما دمانين wax badan baa ku haray waxa dhici karto masaa'il cusub inaad adiga maartay jabiso oo ilaahay ku tuso dadaalkaada aad dadaaliso kam dadkii hore inta wax sameeyeen ay yaani maartay ay ay wax badan cilmi badan way ilaahay la shaka cilmi badan bay ilaahay laakiin dad badan ilaahay fatxu u furana waa la arkaa marka baabkaasi ma xirna baabka sidaas ayuu maartay kelimada ku fiican tahay kam in la yiraahdo wax badan inay nooga tageen oo wax badan dhiman yahay weeyaan sheekhu markuu intaa sheegay buu haddana wuxuu ku amray marka in mar haddaad cilmigii nin ku maman tahay oo cilmiga axad ku mamanoo doonayaah aad tahay inaad badsato ambiyada wixii laga dhaxlay oo kitaabkii qur-aanka ah iyo sunnadii nebiga ah inaad dhaxasha baa la rabaa saasuu ku leeyahy marka فعليك بالاستكثار من, من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق وحوليه فعليك وحد لازمتا بالاستكثار بتسسو أو بتسطو من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحي لغا دحلي دحلكيسي إن بتسطو نبينا محا لغا دحلي الكتاب والسنة كتابك القرآن كي سنة النبي لغا دحلي علم الوحي يا نبي لغا دحلي marka ayada badso wabdul bihi alwus'a taaqadaada iyo karaankaada iyo awoodaada ku bixi fi talabi halkii nabiga raadintiisii oo cilmigaas aad talabto cilmi alwahyi aad talabto waqtigaada iyo maarta taaqadaada iyo awoodaada ku bixi iyo tahsiili inaad xasiliso wa tadqiiqi inaad jilciso oo daqiiq ka dhigto oo mas'alada iska daqiijiso ayaa la rabaa tadqiiq baa la rabaa nabiga waxa laga dhaxlay waa quraanka iyo sunnada way masaa'ishaas marka inaad waqti badan ku bixiso ayaa la rabaa oo tadqiiqiso yaani sheekh ibn uthaymeen markuu ma ka hadlay tadqiiq markuu ka hadlay wuxuu leeyahay yaani waxa weeyaan inaadan dhawaahirta kaliya ku kaaftoomino aayadan waxa dhici karta inay aayad mutlaqa tahay aayad kale oo qeydaysa inay jirto marka mutlaqi kaliya inaadan iska qaadanin tadqiiq aad samayso raadiso lafdigan mutlaqa ay wax qeydi ma jiraan aayad qeydi ma jira lafdigan caamka ah aayadan ama maarta xadiidkani wax taqsiisiyay ma jiraan mise ma jiraan qofku inuu tadqiiqa sidaas la rabo yaani inuu qofku sida yiraahdo bisaaysh inuu tadqiiqiyo baa rabo marka inaad miiraas nabiga ku dadaasho adigoo juhdigaadi bixinayo oo cilmiga dalbayo cilmiga xasilinayo keensanayo la soo wareegayo haddana tadqiiqinayo oo sugayo تدقيق يعني جلعن أد أد أولا فقري سبع الرباوية ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر ومهما بلغت ما على ماشي أد قارت مركزت أد قارت في العلم يعني أي درجة أد قارتوه منزلة أد قارت ما لكست علمك حداد ما لك قارته فتذكر حصوصه حصوصته كم ترك الأول بدنا أنت وقتقي الأول ذاتك هو الرئي للآخر ذاتك دم أنت وقتقي أنت ربضنا كلمداس حسوسه ساسو شيخ لي يعني كلمدا حسوسه ان wax badan oo fursad ah haysato wax badan raadin karto xusuusa marka darajo kasta gaarto hadin cilmigi baabku ka soo xirmay hadina inay wax badan ku furayin arag buule laakiin sheekh ibn uthaymeen wuxuu leeyahay هذا طيب هذا الكاس وفي عيه لكن نقول وحن أرنينا إن أحسن من ذلك يعني وحا كان كسي وناك بدل أرنتاس وحوي مهما بلغت في العلم مركزتو درجة ملكستو أتك قارتها عق علمك فتذكر قول الله عز وجل الله هذا الكيس حصوصه وفوق كل ذي علم عليم وقوله عز وجل وما أتيت من العلم إلا قليلا آية لا فيري علم هذا إنه يريه وحير لقسيه ومدكا علم بدن إيجرت علم بدن لو كادميا عالم كستن إنه عالم كركسي سريه أقول معناها وحوي ha kibrin way markaad ogaato in laga wada cilmi badan yahay yaani cilmigaadu inuu wax yar yahay cilmiga ilaahayna oo maartu waasac yahay ilaahay wuxuu wama utiitu min alilmi illa qaliil wax yar mooye wax kale cilmigana la kama siinin way marka markastaba yaani kelimada xusuuso inuu cilmi wali ku dhiman yahay maxaa yeelay cilmigu waa min almahdi ila lahdi baa leeyahay inuu qofku wado ayaa la rabaa way وفي ترجمة أحمد بن عبد, أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل شيخ أحمد بن عبد الجليل ليراه ذاهي ترجمة ذي سمرك أستقل له ترجمين إلا قوى الرمي في تاريخ بغداد والخطيب البغدادي أوليه للخطيب أسقنا تخطيب بغدادي أولها تاريخ البغداد بأقول ترجمية تاريخ ذي سكو قري dhexdeeda tarjamada waxa ku sugan dikrun sheegis baa ku sugan min qasiidatin lahu qasiido oo Ahmed ibn Abdul Jalil oo leeyahay oo gabay ah ayaa ku sugnaa weeya maxay ahayd hadalku yiri la yakunu as-sariy mithla ad-dani la wala dhu dhaka'in mithla al-ghabiy قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي لا يكون مع هذا ومن قني السري منك شرفت لها قيمها لها لما مد نقضه مثل الدنية كي اللي تيئوه سي لمد من نقناي قفك إنسانك يعني مارت علمك له كجاهلك لمد ما أحساسه كلويا لا لما مد أهويا واسكتا كيد بيتك ونكو كملناي ما لمد من نقناي ولا ذو ذكاء كي نكتلها عقلك بدناي فهمك أها نلمد ما أها مثل الغبي كان غبيga oo doqonka ama jaahilka ah lamid ma noqonayo al-ghabiy waxa la yiraahdaa al-jahil alladhi la fitrata fihi la fitrata lahu qofka aan waxba fahmaynin wajahilka ah fahmada lahayn ayaa ghabi la yiraahdaa weeyo marka kan dhakiga ah fahm wax fahmayo qofka ghabiga ah doqonka lamid ma isku mid ba labadoodu saaso kala baysan kan wanaagsan iyo kan xunna aysan u sinnayn kaasoo qiimatul mar'i وهذا الكعالب اختباس علي بن أبي طالب قيمة المرء قفك شرفتي سوحوي كلما أحسن المرء إن مركز تأو قفك وحواناجيو وحي أوهي أوها جاجيو سفي عنو يتخاني أو سقاي قيمة كاسو كلية قيمة كاسو كلية وي. هذا واحد عكرت هالكتاب إن لما شيخ أي هل شيخ كسو وذقاتين وكتاب كاي كسو وذ... يعني ما أردت أردأ وقال نقضين وكسو قوريين midna inuu tadqiiqiyay oo sugay oo yaani hagaajiyay kitaabkan midna inuu sadxi wixiisa yihiin labadooda isku mid ma noqonayaan ardayda qofka faahimka wuxuu garanayaa ninkan inuu kitaabkan fahamsan yahay oo aad u garanayo kana inuu wixiisa sadxi yihiin ayuu fahmi karayaa way marka sidaa darteed qof kastaba waxa uu tadqiiqiyo uu yaqaano ayuu qiimo iyo sharaf ku leeyahay way qadaa'an xaal kawnihi qadaa'an أما أعني قضاء بان أجيدا قضوي وحكم ومن الإمام علي هذا الكعال بن أبي طالب يعني قضاء أيان أجيدا جاء من الإمام علي علي بن أبي طالب قضى كيمد إنو يهي أيان أرنتاس أجيدا بولي الرحلة في للطلب الرحلة للطلب دورستي وعلمي قال الدونه أيوه مصنفك يعني ماشي هذا حنوصل بحنا نهمدي ونهمدي قفك ممنانتي بان تن اوغا سوبخنا ويان قضب كان كلو الرحله للطلب ايضا وقضب اد مهم وهوي الرحله يعني هرشدي اما سفركي او لا غلو للطلب علمي دونيسي لطلب العلم لو ررته وانه قفكم مال الله ماشو كهلي كرو علمي انه راديو ايا لا ربا مال الله ماشا علمي كهلي كرتو ina u doonato ayaa la rabaa weeyaan marka sheekhu wuxuu yiri sheekh bakar raxmatullaahi calayhi man lam yakun ruhala lan yakun ruhla man lam yakun qofkii aanan ahaanin ruhalatan mid rarasho badan oo safar badan oo cilmiga u aadis badan meelahii uu jiro ka raadin badan sa u safraahay qofka aanan noqonin lan yakuuna ma ahaado ruhlatan mid isaga loo soo rarto loo yimaado ma noqdo dad adiga cilmiga meeluhu jira aadan ka raadsanin oo aad iska fadhido adiga ku ya ku iimaanay bari cilmi ku soo dooranay ilaa xoobo hayside maxaa la yiraahdaa faaqid shay la yu'ti qofka waxba haynin waxba bixiyo waxba aadan xasilin marka arintan marka waxa weeye waxa dhici karta qofka isagoonan rixla sameeynin laakiin meesha uu ku nool yahay mantiqada uu ku nool yahay culimo badan ay joogto culimadaas xataa haduu ka akhristo ka ka waxaysto يعني او علمي كحصليه وحوينو هيا يوسف رحله وين بسمين هذول ربو رحلهن واوقتين مارتي آه يعني آه قرانك كل الهي مركو كورمايو نبي الله موسى او كليم الله اه مركو الهي ويديا يعني مارتي ايغا علمي بدن آه انت لو ويديا عيدك علم بدن ما جرتا ما او يري ايو الله ku yiri may walaga cilmi badiyay adoonkaygaas oo majmac al-bahrayn ku sugan ayaa ka cilmi badan nabiilahi muusa uma fariisanin markii la yiri ninka cilmi badan ay jiro dambiishiisa oo calaamadii ilaahay siiyo qaatay saadkiisa ku rintay khaadimkiisa watay oo u safray ila majmac al-bahrayn oo ka tago cilmi buu talbay cilmi buu soo helay runtii cilmi weyn soo helay wahaa waxa la mid ah rihla ila talabi ائمدي سلفكين رضوان الله عليهم ويسفر جرين إلهي قرآنك وكله وذوقتهين يعني في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أي طلب رحلة إلى ص... إلى مارتي إلى طلب العلم أي لو دليل شداوية وحكم إذا سلف كيني يعني آه أثر كأو إمام البخاري أو تعليق كسو ساري وجابر بن عبد الله أي مفر بدن أي ورسي حديث كاس يعني وحويان جابر بن عبد الله أي وحو مقلي من أصحاب النبي كمد أه إن أو ماركتي الشام أو جوغو شام إنو جرو وحديث لوغو الشيء نين كاس هلك حديث هاي كاسو رتي انت قتي oo maartay qalabkiisa diyaarsaday bil kaamil uu isii safray markuu meeshii tagay ninkii wuxuu noqday Abdullah ibn Unays ayuu ugu tagay meeshii ah Jaabir marka uu tagay oo irida uu ku gargaraacay oo arkay soo baxay saxaabiga waba isii qanaanba waa Jaabir buu arkay markaasuu arinta u soo sheegay waxaan u soo safray buu yiri xadiis waxay soo gaaray balagani yaani xadiis balagani lam asma'hu xadiis isoo gaaron anigu maqlin khashiitu an amuuta aw tamuuta anigana aan ka baqayo ina anigu dhinto anoona xadiidkaas maqal adigana aad dhimato adoon lagaa warinin markaas xadiidkaas ayuu maarata u sheegay hal xadiid ayuu u safray aimada markii la yidhahdo taariikhdeeda hala raadiyo arrixla alab alcilmi lama tirin karo aad u tiro badan tahay weyaan aad u tiro badan tahay marka cilmiga in uu qofku raadiyo baa la rabaa cilmiga ina adiga talabto oo raadiso u safarto maartay u qariibto oo qofka u dadaalo ayaa la rabaa hadaana sidaas sameeynin adiga bari xasiilo aad haysano aysan jirin cid ku soo raranaysa ama cilmi ka soo doonanaysa hay ma jirto weey kaasoo musannifku wuxuu yiri faman lam yarhal fi talab alilm qofka aanan cilmiga raadintiisa u safrin oo aanan u raranoon aadinoon cilmigii baarin doonistiisi aanan u maartay u safrin للبحث بارس أو باري عن شيوخي شيوخ العلم كقات وحو سفريا يعني إنه باري دد علماء وشيوخ العلم كقات إيو السياحة سفر أو سفره في الأخذ عنهم علماء وكسو قاته سياحة وحال هذا يعني بالحيسة عبد الساسي دهان لكن يعني وسعد كم بالوجينا سياحة لنا وسعد في الأخذ عنهم علماء سنو كسو قاته وسعد وسفره حدونا سيدها سمينين فيبعد وحا فغاني اد فغاني تاهله قفك انه اهل او نقدو ليرحل اليه الا سوررته قف لو سوررته او ددك علم اسو دونتان انه نقدو فاد فغاني سويا الا ادي وحما با ادن طلبين لان هؤلاء العلماء لان هؤلاء العلماء علمدان او كو نهو لو سوررنay cilmiga loo doonanayo alladina kuwi yani mada waqtun waqti oo tagay في تعلمهم يعني برشدود علمي برنيه وقت بدن كدوميه وتعليمهم برستود ددك اي بريين وقت كدوميه والتلقي عنهم ددك اي wax kala kulmayeen culimadooda wax ka qaadanayay waqti badan ku dhumiyay ha ladayhim agtooda waxa ah min at-tahriraati hufida oo kutubta la tahririyo oo la tahdiibiyo at-tahrir bimacna at-tahdib wa kutubta oo la hufo oo si fiican maartay loo sugo oo la taxriiriyo oo maartay la kala hufaayi iyo wadabdi xifdiga oo shayga la xifdiyo iyo wanukaati wanukaat alcilmiya masaaisha cilmiga ah yani nukta asl nuktada waa dhilicdaa la yidhaha soo maha annukta dhulka markeed nuktatan baydaa nukta sawdaa bar baa la yidhahday dhibic laakiin hadda waxaa loo jeedaa almasaa'il alcilmiya masaa'ishii cilmiga ahayd iyo tajaaribi tajaarubti yaani waxa agtooda intaas oo dhan haday wax kutub la kala hufaytay haday xifdi tahay haday masaa'il cilmiye tahay haday tajaarub tahay culimada noocaas oo kale ihi agtooda waxa ah ma shay baa ladayhim tan agtooda waxa ah ma shay يعز الوقوف عليه يعز أو نادر يهي الوقوف عليه يعني استاجد لو دل استاجو او لا اركو انت لا اركا لو دل استاجو مسالهداسي ايا ادي اد عزيز او قالي اهويا والنادر والا هلا يعني ما ارت شيء نادرا ay iyo agtooda ah weeyaan shay aadan adiga soo heli kareynin ayay baxfi iyo yaani tahriib iyo tadqiiq iyo kullu kugu sameeyeen marka saadarteed waa inaad jawaahirtaas iyo lu'lu'aas agtooda dhooban inaad ka soo guratid oo meel kale laga helaynin weeyaan aw amase ala nadaa'irihi asagoo kaleeto oo fi butuun al-asfari fi butuun al-asfari kutubaha waaweyn yaani calooshooda ah dhexdooda ku sugan oo kale ninkan caalimka ah ee adiga aad u xireysanayso oo aad u raranayso waxa weeye wuxuu soo ururiyay waqti dheer oo hortay wax barashadii ku dhumiyay wasagu wax baranay culimada waqti dheer buu kala kulmay tacliinta dad badan intaas wax baray tajaarub aad u tiro badan ayuu haystaa marka markaas uu wax culumtii oo dhan kala hufay dabdi buu sameeyay kitaab waxba u qoran masaa'isha cilmiga ahayd iyo tajaarubtiisii khibradii uu lahaa yaa waxa weeye shay qaali ah agtiisa yaala weeyaan aad agtiisa ka yeelaysaa لديهم أكتوذ وحاء من التحرير خفتان كأي وحكال سارين يعني كتبت أي تهذيبيين والضبط حفظنتي والنكات العلمية مسائش علم قاهي والتجارب خبردي أي لحايين ما شيء بأكتوذ يعز الوقوف عليه أي أتكان يسينا كنت الاستاكته أو على نظائره أما أصدقه كلا وحلا مدأه أتكنت الاستاكته في بدون الأصفار أصفار وجمع صفر والصفر حال هذا الكتاب الكبير سماه كتابك وين يا لي هذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره وتاسو كلاوي صفر قال لي هذا كتب تاس دحدوده يعني waxa ku sugan oo kala yani saas oo kala weey marka qofka inuu u istaago talab ilmiga u rarto waa shay weyn arintaas uu sheekhu nagu boorinayo waa inaad raadisaa haday ku suurowdo waad aragtaa hadda dhalinyaro badan oo Soomaaliya يعني runtii jazaahum allah khayran dadku way qaybsamaan laba u qaybsamaan dadna waxay raadsadaan shahaado abri ku xamaalatido oo hal yiraahdo hebel wuxuu haystaa maartay bachelor buu wataa ama maartay wuxuu wataa PhD uu wataa hal yiraahdo sheekh yaani doctor hebel ayuu raadiyaa laakin cilmi ma keeno markuu yimaadana adduunyadiisa adduunyo burus iska dhaxgala maxaa yeelay wax weyn waa wax weyn oo hayaana jirin dadna waxay u rartaan cilmi bay raadiyaan hadda maanta inta aan ognahay dadkan anaga mujtamacan ka dhalanay dadka cilmiga u rarta waa dadka yaman aado yaman dadka tagow maraakis cilmi ah oo waaweyn ayay maarta sheekh muqbil ibn hadi raxmatullaahi calayhi uu ka tegey dhalinyaradii tagtay yacni tisciinaadkii sagaashamaadkii ama siddeetanaadkii yacni waqtiyadaas dadkii tegey waa culamo waaweyn waa maanta runahaanta dad waaweyn waa kuwa hadda dhow tagay wax badan bay kasoo kasbaday maxaa yeelay waa xalaqaadka cilmiga meesha ku dambeeyo way meesha xalaqaadka cilmiga ay ku dambeeyaan way laakiin maadaama hadda al harakaat islaamiyya nimanka la yiraahdo sheekh muqbil oo aad u ridin jiray waa nacab yihiin ma jacla nimanka harakaadka ma jacla yaani cilmiga uu faafinayay khayrkii maraakiistii yaman uu ku faafiyay ama maartay meelaha ay yaman inteeda طول البلاد وعرضه ayay meel walba maraakiis ka furay sheekh raxmatullahi calayh culamo waaweyn Soomaalida ayay maanta wada leedahay ama shimaal Soomaal ha joogeen ama januub Soomaal ha joogeen ama meel walba ha aadeen dad badan ka soo faa'iideystay runaantu waa taaway taas ana xasiilada cilmiga waa ka weeyaan waxaana raadiyeen qaabkii rixla bay sameeyeen waxa dhici karta dadka qaar qaarkood inay bad u mareen doon inta raacinta ku sii rafaadeen meesha tageen oo marka cilmiga ay soo xasiliyeen وفائدية marka waxa la rabaa cilmiga qofka inuu raadsado baa la rabaa ilaahi dartiin inuu raadiyo sheekh waa noo keeni doona cilmiga dadka u barto aad yaani maartay darajo ku heshid ee jaga ah ku heshid yaani maartay doctor hebel hal lagu yiraahdo sheekh hebel hal lagu dhaho yaani maartay xoolo ah ku heshid ninka u bartaa inuu saxab ka faa'iideeyo la fi dunya wala fi al-akhirah wax macna hadu adduunka helana waa maartay wax macnaahu helay ma jiro weey uu noo keeni doono sheekhu arki doono insha Allah ta'ala marka maadaama uu ku amrayo yiri war qofka hadaadan adigu raran oodan cilmiga u safrin ahl uma noqonaysa barito in lagu soo safro ayuu yiri waxdan iska ilaali alquud fadi wa aad fariisato an hada rihlada safarkaas culimada cilmiga laga raadiyay inaad ka fariisato iska ilaali ala maslakit almutasawwifati hala kawnika ala maslakil mutasawwifa adiga oo aamid ku sugan wadadii ay mareen kuwa suufiyada ah albattaliina yani suufiyadii albattaliina yani aan bataalka waxaa la yidhahda qofka aan camalka bilaa camalka ah wey aan shaqada hayn wax shaqaa hayaan lama arko battaaliinu cilmigii bay ka fariisteen mana rabaan waxna ma baranayaan culummana inay sheegtaan way rabaan culumaan nahay inay dhahaanna way rabaan cilmigiina ma baranayaan dariiqadaas kuwa ay cilmigii ka fariistay oo aanan mutasawifada ahoon cilmiga baranaynin magac diineedna inay ku xamaashaan rabo ku shaqaystaan rabo wadadoodii kala hamarin oo kuleey waa kuwa kuwaas alladina kuwi way suufiyada bataaliinta ee yufadiluna fadilayo oo ka sara marinayo cilma alkhiraqi yani marada cadka eh cadka yarkaa hoo jeexjeexan oo marada ahi calaa cilmi alwaraqi warqadda cilmigeedii ka hormarinayo marka cilmu lkhiraq waa wax waa mustalaxaadka suufiyadu ay leedahay cilmu lkhiraq ay dhahaan khirqad alkhiraq asal ahaan waa jamcu khirqatin khirqa oo keliya khirqatin baa alkhiraq lagu jamciyaa خرقدنا waxaa la yiraahdaa alqit'atu min athawb almumazzaq la yiraahdaa alqit'atu min athawb almumazzaq yaani inta yar cadka yaro marada oo la jeexay oo la soo la jeexjeexo la dildilaaciyay kaaba la yiraahdaa marka cilmu alkhirq waxay u jeedaan cilmu albaatin waxay kula anagu cilmu baatin baaban haysanaa sheekha noo keeno doon waa qulaadoodi way suufiyada kuwada xad gudbay ayuu ka waramaya wuxuu leeyihiin cilmigaana cilmulwaraqa kutubta ku qoran warqadaha ku qoran lama baahnay leeyihin annagu waxaan haysanaa cilmulbaatin oo ah yani maba u baahninba ilaahayaan toos ula xiriiranaayo qalbigeennaaba ilahay ku xiran buu cilmi maxaan ka baranayna marka hadalkaasay leeyihin waqad qiila waxay waqad qiila wuxuu yiri waqad qiila libacdihim qaarkood baa waxaa loo yiri kuwaas suufiyada ah ayaa mid ka mid ah waxaa lagu yiri ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق عبد الرزاق السمعاني محدث كاس محدث الديار اليمنية ماد آدي ذو ماد علمي انت أوررت ما علمي كسو آخر ستت إن كان محدث كأهوين ما علمي كسو آخر ستت بالي ألا ترحل مياذا رنين وذن آذين أسفرين حتى تسمع إلى أتكسو مغشو كسو لقيستو حديثك من عبد الرزاق عبد الرزاق السمعاني أتكسو لقيستو مياه ما ترى ستت فقال مركاس وحيري كي صوفيقا هبا هدلي ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يصنع من الخلاق بالسماع من عبد الرزاق عبد الرزاق وحكسوا مقلا محي تري محي أتريسا من قف محي أتري يسمع مقلا من الخلاق اللي أبو رست بدنا قف وحكا مقلي مع عبد الرزاق أباهيه أنا إلها متوسع وحرنا وليه إلهي بمتوسع وحرنا مركا يعني من إلهي بكحرا أو هري الله أو الله أضليه عبد الرزاق السمعاني وبني آدم ميو علمه قبهيه كلها يعني وهل كاسه وحي قال واحد أكتين عدله وحيد النبي الله محمد أقدم بيس عليه الصلاة والسلام صوفي قال عدنا وموحي الشيطان بأوحي يذي وشيطان وحوحي الإلهي وموحي سبحانه وتعالى marka hadalkaas wuxuu leeyahay yaani wuxuu ku diidan yahay cilmiga aan barashadiisa u diidan yahay wuxuu leeyahay anagu ilaah baan ku xiranay waa ku hadda yiraahdo samaarkin sheekh hebel waa lagu amaanay min karaamaati waxa kamid ah leeyahay soddon sano asagoo tukanay waliis lama arkay sababtu waa maxay maba tukana waqtiga salaad waxay kula maba jooga kacbada ku soo tukada waa hada kacbada tago ku soo tukanay saasi leeyahay وقالوا لي هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي مناقبك كنت على سبوغدين كتابك مناقبك وحي دحين كلها يا هذا تركت صلاتك أنا اسكو هردا اسكو جوب اسكو شيكيسناي أي يقولها وقالوا يا هذا تركت صلاتك وصلاة صلاتي بكاتكت ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ورقة ما هي أقول أنا ما كنت تكذي هل كاس أبو أبوبة هل كاس أنتقى كسوت كذي كلي وشك حريره وحاسي وحلا مده أي مارة وطان إدتك خزع بلاد كاس كرجناي وقال آخر بدكلا وحويري إذا خاطبوني بعلم الورق برست عليهم بعلم الخرق يعني قبل بكذي إذا خاطبوني هذا يقول أحد لان oo ay yaani xujo ahaan iila yimaadaan cilmi warqi cilmiga warqadaha ku qoran haday iila yimaadaan oo igula hadlaan barastu lahum waxaan u soo barastu alayhim waxaan u soo saaraa barastu alayhim waxaan u soo saaraa biilmi alkhirq cilmigi maaratay maryaha dulufka ah ku qorna oo hadda loo jeedo cilmi baatinki baan ana u soo saaraa markuu tan iila yimaado ayaan tan ula imaadaa cilmigaas uu soo saaray markaas kiisu ku burinayaa buu leeyahay marka kuwaas wuxuu leeyahay musannifka maslagoodi ha marin tariiqi ay mareen maxay yahay cilmiga barashadiisa ka fariisteen ha ka fariisan fahdar haulay war kuwa ka digtoonow طالب العلم يو فإنهم أيقوا لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا فإنهم كواسي لا للإسلام نصروا لا للإسلام دينة إسلامك لا نصروا للإسلام وي islaamna uma ayan gargaarin islaam uma ayan gargaarin wala al-kufri kasaru gal galnimana ma ayan jabinin ma ayan jabin bal fiihim ayaga dhexdooda waxa ku sugan man dad ba ku sugan oo kamid ah way kuwaas oo bataaliinta ah waxa kamidii hadalada oranayo man dad ba kamid oo dhexdooda ku jiro kana ba'san wa bala'an ala al-islam kana aha ba'san shiddo iyo bala'an dib balaayo iyo dib muslim calal muslim calal islaami diinta islaamka ku ahaaba kamida maxaa yeelay waa ku hadda aan ka sheekeynayno oranayo yaani culumtaan oo dhan uma baahni ilaahan ku xiranay hadathani qalbi an rabbi baydan hadathani qalbi an rabbi qalbigayga ii waramay rabbigaygu iiga waramay uma baahniba waxyigiiba quraan iyo xadiis iyo toon uma baahni hadalkaasini marka kelimada sheekhu uu yiri لا للإسلام نصر ولا للكفر كسروا وحوليه شيخه وحو كسو قاتي ابن عثيمين با وحوليه شيخ بكر وحو كسو قاتي هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أو علم ذاتك علم الكلام ككشقيه أو أهل الأهواء متكلمينتي وكر الديناي وحوليه لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسروا يعني فلاسفة ما أين جبنين diin uma ayan gargaarin xayir ilaahiyaadkii iyo diintii dhameeyay aqeedadii dadka ka dhumiyeen ayaguna waa dhumeen umadiina way dhumiyeen waa dadka cilmi kalaam ka shaqeeyo markaas falaasifadiina ka sii faa'iideysatay kufrigooda ay la galeen falaasifada ka adkaatay way markii dambana macnahaas u jeed marka sheekh bakar wuxuu aad u hujuumay kuwan suufiyada mutasawwifada la yiraahdo ee qulaada ah ayuu aad u hujuumay oo u weeraray شيخ ابن عثيمين مركو كهدل وحوليه فهم جديرون بالمهاجمة وكهبونيهين إن الهجوم ساس الله هجوما واستهلان بوليه محايا لأن بعضهم يصل قاركود وحوب قارا إلى حد الكفر والإلحاد بالله حد الكفر قال لما وبدك وقارسين يا أسقى قال لما قاري إلحاد بو بقاري يا ويا أيو قارا إلى قاركود حتى يعتقد أنه هو الرب qaarkood inuu sheegtaba inuu rabbigiiba anaaba rabbi yiraahdo halkaas uu gaaro kama qaala bacdhum sida ay qaarkood yiraahdeen ma fil jubbati illa allah jaakad buu inta soo gashtay jubbad buu soo xirtay waxay dhahay hadalku waxa loo nisbeeyay abu yazid abu yazid al-bustami ayaa la yiraahdaa muhaqiq qaybta daba tacliiq uu kugu qoray abu yazid al-bustami ayaa inta jubbad soo labisay jaakad inta soo labistay wuxuu yiri ma fil jubbati illa allah يعني جبدها دحديده الهي مو يقف لكم مجرى معنى هذا واضح الله يدح غلي وا الاتحاد والحلول وحل اذا بارك الله اني ugu dhax jiro marka ilaah baba rahay bani aadamkii ilaahi baa isdhax galay ana ilaaha marka naftiisa u jeeda saas uu leeyahay wuxuu kaloo yiri sheekhuna uu soo guuriyay ar-rabb 'abdun wal-'abd rabb ya layta shi'ri man al-mukallaf yani fiiri hada al-kuuliyah rabbi oo allah ah waa adoon aniguna adoon baan ahay yaa layta shicri ogaanshahayge man almukallaf marka yuu yahay qofka mukallafka labada nabi rabbi baa noqonay allana waa rabbi anna rabbi baan ahay adoonkuna waa rabbi saas uu leeyahay yuu yahay marka qofka mas'uuliyadda la saaray oo mukallafka waa kuma buuliy kalimaadkaas iyo kalimaad kufriya ayay ku wada hadli jireen abu yasiid al-bustami ibn arabi waa taqaan as-sufi ibn arabi يعني أرضاذي أنت بدنا اسكو خلدان ابن عربي المنكر ابن العربي المعرف أياك الجرم ابن العربي وأنك سنقى المعرف وحال إله ذا أبو بكر ابن العربي القاضي أبو بكر ابن العربي بل إله ذا القواسم من العواصم من القواسم كتب بدنا وليه كتاب كان معرفة اللي إله تفسيرك اه تفسير أحكام القرآن أي وليه هي هو ابن العربي وقاضي أبو ابن العربي الإفلام الإفلام بوليه kunyadiisana Abu Bakar leeyahay kan suufiga ah waxa leeyahay ibn Arabi wa munakkar alif lam mawt ibn Arabi kunyadiisana muxidiin la yiraahdo muxidiin ibn arabi baa la yiraahdo marka ninkaas oo kale waxyaalaha uu dhigi jiray kitaabkiisa al-fusus la yiraahdo ee halaaj waa taqaanaan isaga laftiisa tarjumadiisa da ibn kathir iyo ibn al-athir iyo ibn jarir at-tabari iyo kutubta taariikhda da ka akhrisid yaan dadkaas waad yaabaysa kutubtooda dad akhrisid waad yaabi waxay ku qoran way ay ka qoran marka dadkaas ayuu sheekhu ayuu ka hadlayay weeyaan marka dadka ha la mid noqonine diin uma gargaarin kufrina ma aysan jabinine ha la mid noqonin bal kuwa kuwa waxa ka midaba diinta babala ku aha diinta islaamka ba dhibaato u keenay waa kuwa sadar ayagoo cibaadadii waa marfuuc alqalam ama waa la iga qaaday ba dhahay waa la iga qaaday wuxuu yiri mid mid ka sheekeynaa Soomaalida kamid ah oo sheekhiisu ku amaanay wuxuu yiri min karaamaat sheekh waxa kamid ah yaani sheekh karaamaadkiisa waxa kamid ah khaliifad oo khulafadiisa kamid ah weenka marka u yimaadaan ay u saliideeyaan oo jirka u waxayaan oo maartay oo ma qabaa habeen ka sheer ma sheekh kulli ma sagaba mukallaf ba ma baa habeen haween kasto ajnabiya ayaa oo maartay u saliideynayso kulliye maartay oo jirka u jimcinayso waxaas kulliye yaani waxaas oo kala maartay culumada dadkii looga dhigay wax la mid ah weeyaan ala kulli xaalin balaayaadkaasi wax ka daran mu'taqad xun kuwa la soo galay ayaa ku jiray hal mid noqonina kulliye حفظ العلم كتابة علم إلالنتيسي لا إلاليه كتابة قرآن له إلاليه كتابة يعني قرآن له إلاليه qodob kaas hadana ku baraya qofka cilmiga marka aad rabto waxa la rabaa qofka inuu wax qoro waxa yeelay sheekhu sidoo loo keeni doono waan arki doonaa ee qalbiguna waxa weeye xifdiga oo iska daciif doona saa ma si ahaanis waa daciifaya nisyaan bani aadam kamar walbaba urdu u yahay markastaba waxa uu tahay yaani markasta waad halmaamaysa halmaamka urda u tahay maartay يعني mid mar walba wax halmaami karaata sida darteed hadaad wax xifdiso waa wax weyn yaani maarata ayaad haysaa weey kitaaba waxay dhigi jireen culimadu waxay dhigi jireen al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun ilmiga waa ugaar oo kale waa baxsanaya ugaar hadaad soo ugaarsato odan xarig ku xirin soo baxsan mayso duurka soo gali mayso qayd saydaka bil habl al wafiq xarigaada waxaad ku xirtaa ugaarta aad soo ugaarsatay xarig mawthuuq bihi lagu kalsoon yahay ku xir xarig adag ku xirsaysa kaaga baxsanin saas oo kala raba bal culimadu waxay dhigi jireen yaani sheekh muawiya ibn qurra sida midalan ibn abd albar oo iyo geyrkiiba soo guurinayaan muawiya ibn qurra wuxuu dhigi jiray man lam yaktub al-ilma fala ta'udduhu 'aliman man lam yaktub al-ilma qofka aanan ilmiga qorin فلا تعدوه عالما من عالمها كترنين انه يهيبا عالما نقنه ساسو كله wuxuu dhigi jiray Abu Qilaba markuu kitaabada ka hadlayay wuxuu leeyahay al-kitabatu ahabbu ilayya min an-nisyan yaani ibn Abi Shayba kaasna afarkaas warinayo ibn Abd al-Barna wuu soo saaray kitaabkiisa yaani fadlu bayan al-ilm bayan al-ilm wa fadlihi kitaabkiisa maxaa al-jami' bayan al-ilm wa fadlihi ayuu ku soo saaraya weeyaa kitaabkaas ayuu ku soo saaraa wuxuu leeyahay alkitaabatu ahabbu ilayya min an-nisyan ina wax qoraan la ii jacayl badan yahay inaan halmaamo oo qoraan wixii inta iloobi laha ina wax qortaan aad u jecelahay marka cilmiga waxyaalaha lagu xifdiyo lagu ilaaliyo kitaabada kamida qaabka marka wax loo qorayo ayuu sheekhu noo talin doona arki doona wuxuu yiri ubdhulul juhda karaankaadii iyo taaqadaadii awoodaadii bixi dhib ubdhul yani bixi wey juhdigaada waxaad ku bixisaa fi xifd ilmi ilmiga ilaalintiisi iyo dhowristiisa aad dhowrto waxa weeye xifd kitaabin aani xifd kitaabin waxaan u jeedaa kitaab qoraal yani xifd kitaabatin wa kitaabka uu kuleeyahay xifd kitaabatin qoraalku xifdintiis baan u jeedaa لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها وحوليها لأن تقييد العلم علمك أولا قرى تقييدك بمعنى الكتابة هو قيد وحرقي هو يعني حرد علمك أولا حرى بالكتابة اللي حرى قراء اللي حراه وحوي أمان من الضياع أمان كيهي وبدبادة وكبدبادة من الضياع علمك يرؤلمه علمك هذا قرن ودميا وبحصنيا وقصر قابن ويلصو قابيو كتابدي لمسافة البحث بارست مسافة أدو قليل سفرت أدو أدلين عند الاحتياج مركز أباهنتهي يعني مركز وحقورتود مالكو يالان iyo markaad waxba ku qorneen maktabada aan tirada badan inta dhex gashay leeyahay mas'aladii ka soo baar markay ku diyaarsan tahay maad u baahato degdeg aad ula soo baxaysa wixii ku diyaarsan ku qornaa way la siyama masal ba malo kuma bisi jiro fi masaa'il al-ilm masaa'ish ilmiga allati masaa'ish takunu ahanaysay fi ghayr madaniha meelaha lagu maleeynaa meelaan ahayn yaani maaratay masaa'ishi ahanaysay meel aadan ka filaynin waxaa arkaytaa luqadii baad oo aad kutub luqa ma aha kan luqadii baan ka dhaxeleynaa fiqhi baad ka dhaxelaysaa maaha kitaab fiqhiya meelahan oo kale masaa'il oo maaragtay durar ah iyo jawaahir ah ayaad ka helaysaa fii hayri madaaniha baad ka heshay markaasoo kale inaad qortaan lagaa raba wamin ajalli fawaa'idihi qoraalka ay fawaa'id alkitaaba wey kitaabada faa'iidooyinkooda kan ugu weyninka badani waxaa ka mid a annahu kitaabadii cinda kibari sinni da'du markay weynaato inda kibari sinni marka da'daadu ay weynaato aad qowdo iyo wadaf alquwa wa inda daf alquwa awoodaadi markay taag daraato ay daciifto yakunu ladayka agtaada waxa ahaanayo maadatun maada ay ahaanayso maadadaasoo tastajiru minha aad ku cilcishanayso ku cilcishanayso ku noqnoqsanayso laakiin aljarratu waxa la yiraahdaa xagga luqada جرده وحال إلهذا أصل أهان وحال إلهذا ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم ثم يبلعه أي الإلهذا يعني في سمالك محل وير هذا حوله مركي بريا نخس بالإله سمع بريا نخس بالإله صحوة حولها سي مانتا الأسر داقيا عاو مركي فريستان قيلي يوحى لبيتكي بيعاو وحي مانتا الأسر داقيا مرلبات أي روغم إيه شيدتك بالله asalka jarrada taasa la yiraahdo yaa taasa la yiraahdo ma yukhrijuhu al-ba'iru waxa uu soo saaro min badni calooshiisa uu ka soo bixiyo liyamdaqahu inuu calaliyo thumma yablacuha daran aw liqamar labaad kaasa la yiraahdo marka marka duqowdo wixii aad qoratay markaad meel dhigato oo masaa'il masaa'ishi aad u qiimaha badna oo soo ururisada cilmiga amaad dhigatay markaadan yaani waxba baari karin oo da'daadi ay weynaatay يعني جركاغي awoodaadi ay daciifto ayaa tartiib inta ula soo baxdo yani neefki wuxuu soo maanta ma soo daaqay dib u cunay oo kale u bariyo naqsado kale ayaa noqonaysa weeyaan yani waa ku cilcishanaysa weeyaan marka wuxuu yiri ومن أجل فوائده كتابة فإذوين كيد قرالك وعلمك اللقراه كان وقوين كبدا وحكمد أنه إساقبا كتابة عند كبر السن دأذ مركي ويناته وضعف القوى أودنا أي تقدراته يكون لديك أكتاد وحاهاني مادة مادة أو تستجر أدبريا نقصانيسو منها أيضا كبريا نقصانيسو مادة مادة بأهاني مادة أسو تكتب أدقريس فيها أيضا بلا عناء ببلعان في البحث بارس والتقصي أرور أسو أرور سؤد مالو البكبار بارتو يعني مركب آذن كل بتونين بارس تيدا iyo soo ururinteedii meel walba aad ka soo ururisay aadan ku dhibtoonaynin ayaad ka helaysaa buu kuleeyahay way marka mas'aladaas waa mas'ala aad iyo aad muhiim u ah weeyaan kitaabada way ku anfacaysaa waa walidaa sidaa darteed buu yidhi musanifka fajcal yeel laka adiga ee linafsika naftaada waxaad u yeeshaa kunaashan kunaash yacni buug u yeel waa daftar alkunaasha waxaa la yidhaahdaa alawraaqu tujcalu kadaftari waxaa la yidhaahdaa waa awraaq warqado oo buug camal aad ka dhigato oo markaasi yaani maaragtay tuqayyid fiha alfawaid washawarid balilana kutubta masaishi kala tagtagsan mashaa'il aad kutub badan ka soo heshay buug aad ku urursato samayso kunaashka ka saliiraad kunaashka sidaas saliiraad marka waxaad samaysataa buug oo daftara oo mudakiratan ama mudakira samayso mudakarada lafteedu waa daftar yar way buug yar oo aad ku qorato oo wixii markaa kugu soo dhaco aad ku qorato samayso waa inaad buug yar leedahay yacni samayso buu yidhi maxaa buuggaa iyo mudakarada u samaysanaysaa litaqyiidi alfawaa'idi waalfaraa'idi litaqyiidi qoritaan iyo ku xirid alfawaa'idi faa'iidooyinka aad xirto waalfaraa'idi jawharta aad xirto alfaraa'id وجمع فريدة الفرائد وحال هذا الجواهر النفيسة جوهرت إيه لؤلؤة يعني بهال بهاش اللي يراكوه هذا قالي بدن مسائش قالي أه والأحجار الكريمة وحال هذه جواهر اللؤلؤة يوعلى مدك إيه مسائل لم يدأ سياد وقيدود أحيرته iyo walabxaatil manthura iyo baxtiga waxyaalaha la baaray oo ku kala firirsan al manthurati la firdiyay fi ghayr madaniha meeshii lagu maleeyay meelan ahay fi ghayr madaniha macnaheedu waxa weeye yaani hadda masala fiqhi marka raadinayso kutubta fiqhiga ka dhaxelaysa masala xadiis marka raadinayso kutubta xadiiska ka dhaxelaysa masala luqa nahwa hadda raadinayso kutubta nahwa ka dhaxraadinay laakiin meel aan meeshadii ahayn bay kugu soo maraysaa فقهيه مساله فقهيه كو سو مريسو واد قرتي waxa ku soo maraysa mas'ala maarta xadiisiya ku soo marayso oo maartay ama mustalaha ama wax lamida culum rijal ku saabsan ama mas'ala nahwiya ku soo mari mas'ala sarfiya mas'ala balaaqiya waxa ku soo maray marka aad qaydo abxaasta kutubta ku kala fiirsan ina ku qaydata dartid u samee way in isticmalta hadii aad isticmaasho khilaaf alkitaabi kitaabka galkiisa hada kitaabka hada fiiri kitaabka marka meeshan oo kala tiraahdo baga waa ku cadiya kan waa cadiyahay halka waa cadiya khilaafka soo majida ama galka kore ayaad wax ku qoranaysaa hada wax kala weydo khilaaf alkitaabi in isticmaalta hada isticmaasho khilaaf alkitaabi kitaabka galkiisa litaqyid ma fihi min dhalika waxa dhexdiisa ku sugan kitaabkan laftiisa waxa ku dhex sugan ina khilaafka ku qorato oo galkiisa ku qorato hada isticmaali kartana fa hasan warkaas waa wanaagsan yahay hadaada buug haysanin mudakaro horta samayso oo ku gooniya hadaada hin kitaabka laftiisa meel ku calaamadayso markaas oo ku tilmaama raqamka iyo kitaabka safxada ina sheegtid wa iska qormaha mas'alada kaliye thumma tanqulu wad goorinaysa hadowdi ma yajmacu laka wixii ku soo ururay oo aad kutubtaas kala tagtagsan aad ka soo ururisay bacdu yaani horay waxaad u soo urursatay fi mudakaratin fi mudakiratin yaani daftaraad ku ururinaysa wixii aad soo qorqortay hal buu ku qoro muratiban adigoo kala ratibayo kala tartiibinayo lahu kii aad soo qortay cala almawduucaati mawduucaadka adoo u kala tartiibinayo adoo u kala tartiibinayo yacni hadduu masalada fiqhi ka hadlayso fiqhiga laftiisa mawaadiicu leeyahay hadduu salaad yahay hadduu saka yahay hadduu xaj yahay hadduu nikaax yahay haddii uu yahay jaraaxa yahay wixi uu yahay mid walba maadadiisaad ku qoraysaa meeshiisaad ku qorani wey hadduu yahay masala tafsiiriya hadday tahay masala ayi masala يعني موضوع كستبا ماشي صدق يسويها مقيدا اديو خريو كخريو قريو راس المساله مساله راسي راسي waxa loo jeeda yani madaxeedii oo cinwaanka ah cinwaankii aad qoranaysid way wayna cinwaankii qorta lam majal ba fasal buulee ama baab buulee baabka ay ku jirtay fasalku ku jiro inaad qoratid way wasmal kitaabi kitaabka magaciisa aad ka soo guurisana waad qoranaysaa waraqma safhati wal mujalladi yani safhada dadka aad ka soo guurisay ayaad qoraysaa ma 10 ba ma 5 ba ma 100 ba waad qorani mujalladka ku yaala kitaabka haduu 20 mujallad yahay mujallad fulaniya yaani waxa leedahay safha fulaniya baab fulani waxa soo dhamad qoranaysaa weeyaan thumma aktub marka waxaad ku qortaa markii aad guuriso inta aad guurisaba ila awlaad warqada ku soo qoratay samahay wixii aad meel kale ku wareejisood qortay waxaad ku qortaa ثم اكتب قر ما قيدته وحي آد قرتي نقلة كلمة النقلة اللي يراد نون إيقاف إيلام كقر ولا وريجي سي آدم بريد أقول نقرن مرة بعد وحاد قرته هذا مرة بعد هذا نقرن إلا بني آدم أتوسكي اللي هو بيساي دور بعض متكبع لي بعض النقطي نقلة هذيك وقلتها لو وحلقة بحيوية ما بكون نقرنش وين علامتها كل قلت حتى لا يختلط سي أوصل اسكاكا قسم بما لم ينقل وحي آل لقورنين aysan kaaga qasmin wixii la guuriyay kama tagtubu sida aad u qorayso waliba markaad kitaabkan aad akhrinayso markaad akhrinayso saqraad u soo wadaa daashay masalaad baa lagu aqimay ama waa daashay ama inaad waa tagaysa meesha aad maraysa waxa la rabaa balaga safhata kada balaga buu ku qoran balaga ba iyo laam iyo ghayn ayaa safhada meesha ay maraysa aad ku qoranaysa فيما وصلت إليه وحي آد قارتيه من قراءة الكتاب كتابك آد قرن أخرنيسي ماشا آد مريسا بلغ كو قرن ماشا آد كو جوجي سويا حتى لا يفوتك إنه أسكاتك ما لم تبلغه, ما لم تبلغه قراءة قراءة وحاذا قراءة كو قارس إسكاكتك يعني شيء كان سوء آخر سبني آدنا تاي دور ما متكذب حتى آدم بلغ كو قرن آد كو نقطة حقي مريس ما بتقاني دعلامتك وقمتان هذا نمر ربط صوب بلوي marabaad inaad soo bilowdo kugu qasbaysa si marka aadan u soo bilaabin ama meel kale aadan uga bilaabin balaqa ku qoro halkaasaan gaaray leh walil culamaa'i culamadii waxay leeyihiin mu'allafaatun cadiida يعني كتب لألفي أو تربض مؤلفات كتب أو عدة تربضا أي ليهن وللعلماء وحيليه مؤلفات كتب لألفي أو عدة تربضا أي ليهن في هذا فنقا وحق الكتابة سيدة وحلو قرأ كتبت لوقع فائدة استئي وقلت ربضا أي فنقا نحيس كليه منها كتبت النوع عسك هدس وحكمدة بدايع الفوائد كتاب كاس لابن القيم الجوزية رحمة الله عليه أولية بدايع الفوائد بدايع الفوائد وكمد وحكمد سيد الخاطر وابن الجوزي ليه هي كمد بدايع الفوائد ابن عثيمين وحوليه رحمة الله عليه وحوهرت وحوليه وأفر جزء ولما مجلد كسوغان ويان سوء سوء كان له وحوليه هي كسوغان وح ألب مسألة كست مسألة كست قيمة بدن أي قرابه يري ما هي ليست ما تكاد تجده في كتاب آخر لكل فن فن كست كله بدايع الفوائد كده حلي سامي وكل ما طرأ على باله وحالا وحي قلبي سكسه دعب قيده وكقر جري مركاس بوداع الفواد وبحش وح بدر وناس أروري جزاه جزاه الله خيرا مركاس عقائد كي وحكا قري توحيد كي وقري فقه كي وقري نحو ذي وقري بلاغ ذي وقري تفسير كي وقري وما إلى ذلك وحانا كقرن الملك مركاس ساسو كلاب على الربا إنه كتبت سلاسو كالأسة أسميوي وخبايا زوايا وحاسكال الكتاب كان للزركشي يعني بدر الدين الزركشي ayaa la yiraahdaa oo culimada shawaaficda kamid yihiin kitaabkiisa khabaaya zawaaya la yiraahdana sidaas oo kale baa ku qoran ومنها waxa kamida kitab al-ikhfal kitabku magaciisa al-ikhfal la yiraahdo iyo baqaaya al-khabaaya iyo wageerihima wageeriha kutubtaas waxaan ahaynba masaa'ishaas oo kale ayaa looga hadlaa weeyaa hada billahi tawfiq sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa ala